أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي
bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhagaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah maxaa ka jira in mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay sii laba jibaareen halgankooda jihaadiga ah islamarkaana ay garaacayaan albaabada waddanka geni warbixin ayaad dhagaysan doontaan urur gaaleedka qaramada midoobay oo ogaaday in maamulka ashaadala dirarka puntland uu ka qayb qaatay taageerada maleeshaadka fallaagada r s f ee suudaan kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo culimada iyo odayaasha dhaqanka wilaayadaasi oo kusoo gebagaboobay degmada ceelcadde maleeshiyaadka cabdicasiis laftagareen oo digniin u diray diyaaradaha qaada maleeshiyaadka iyo agabka ciidan ee kasoo dega garoomada diyaaradaha ee deegaanada maamulka aadan madoobe rabab dabayla wata dhimasho iyo dhaawacna sababay oo ka da-ay qaybo ka mid ah gobolka bari iyo dab burbur dhaqaale geystay oo ka kacay suuq ku yaal magaalada nairobi qodobadaas wixii soo kordhaa iyo hadalhaynta warbaahinta ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgalaya dhammaan xarumaha laandalos ee wilaayaadka islaamiga ah iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
وفخرا واكسري قيد التراخي والضلوع اليوم كسرى انشري الدين ضياء waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya maxaa ka jira in mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay sii laba jibaareen halgankooda jihaadiga ah islamarkaana ay garaacayaan albaabada waddanka geni haddaba warbixin arrimahaasi ku aadan ayaannu idiin diyaarinay waa kan walaalkeen marwaan muxamed macadka daraasaadka arrimaha amniga ee qaaradda afrika i s s ayaa daraasad cusub oo dhowaan uu sameeyey ku sheegay in jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee halganka jihaadiga ah ka wada saaxalka iyo saxaraha afrika ay garaacayaan albaabka dalka gini sida daraasaddu ay sheegtay waxaa si weyn isku soo taraya walaaca laga qabo in jamaacadu ay halgankeeda ku fidiso dalal uu ka mid yahay waddanka gini kaasoo diris la ah dalka maali oo qarka u saaran in gebi ahaanba ay la wareegaan jihaadiyiintu weerarada ay mujaahidiinta ka geystaan gudaha maali gaar ahaan meelaha ku dhow xuduudbeynaadka gini ayaa si weyn u sii xoogeystay labadii sano ee lasoo dhaafay meelaha la beegsaday waxaa ka mid ah baro kontarool oo boolis iyo gooba ku dhow sohdinbeynaadka gini halkaas oo macdinta ay ku qadaan shirkado shiineys ah bar kontarool oo ku taalla magaalo dhacdo koonfur galbeed maali oo konton kilomitir u jirta xuduudbeynaadka gini ayaa ka mid ah goobaha ay mujaahidiinta weerareen sidoo kale afartii luuliyo waxay weerar ku qaadeen xabsiga kinruba sidoo kale tan iyo horaantii bishii mey waxay warbixintu sheegtay in mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ay marar badan xanabaada kusoo rogeen waddada isku xirta caasimada boomaaco iyo magaalada korimiila oo ku taalla xadbeenaadka maali iyo gini dhaqaaqa xooliga ku socda ee mujaahidiinta ayaa warwar xoogan ku beeray mas-uuliyiinta dowladda waxaana maamadi oo ah madaxweynaha gini uu asaasay xarun loogu magacdaray taliska howlgallada gaarka ah kaas oo looga gol leeyahay kahortaga faafitaanka mujaahidiinta hindisahan ayuu macadka i s s ku tilmaamay mid dowladda gini ay isaga indhatiraysa nuglaashaha ka jira gudaha dalka iyadoo tilmaantay suurtagalnimada in mujaahidiinta maali ay kusoo fidaan gudaha gini kana samaystaan shabakado iyo saldhigyo military waxyaabaha suuro geliyay in jihaadiyiinta isfidiyaan ayay daraasadu ku tilmaantay inay ka mid tahay xanibaadda jamaacadu kusoo rogtay iyo socodka waddooyinka muhiimka ah ee maali ku xidha senegaal iyo iforcost iyo go'doominta caasimada bomaco institute for security stades wuxuu daraasadiisan si cad ugu sheegay in marka la fiiriyo kobaca awoodeed ee mujaahidiinta iyo nugulaashaha ka jira gudaha waddanka gini ay suuragal tahay in jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay baroosin ka dhigato gudaha waddankaasi sababa la xidhiira xanibaada saaran waddooyinka waaweyn ee boomaaka ku xira wadamada senegaal iyo afarcosti ayaa maamulka goodoonsan ee maali ku qasbay inuu ka fikiraa oo wareegida jidka ku xira dalka gini balse sida ay daraasadu ka dhawaajisay qorshahaas ayaa laftarkiisa keeni kara in mujaahidiintu ay howlgalladooda ku ballaariyaan dhanka waddada bomaaka iyo kormiila fariid rig abiyah oo ah aasaasaha center for african security and strategic stades ee dalka gaana ayaa yidhi isfidinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin waxay hadda noqotay khatar dhab ah oo aada u soo dhowaatay waxaanu dhaqdhaqaaqa ka soo bislaanaya xuduudaha waqooyiga gaano oo isku diyaarinayaa inuu noqdo imtixaan weyn oo ka dhan ah adkeysiga dimuqraadiyadda dalka sidaas darteed casharada laga bartay saaxilku waa kuwo aad u adaga sidoo kale jessic muudi oo la shaqeeya machad dabagal ku sameeya howlgallada mujaahidiinta ayaa isna yidhi dhaqdhaqaaqyada laga arkay saaxilku waxay casharo muhiim ah u yihiin dalalka ku yaala xeebaha maadaama jahaadoonku ka faa'iidaystay fursado badan oo aaggaasi ka jira dhanka kale the sofan center oo ah hay-ad diiradda saarta arrimaha amniga oo fadhigeedu yahay new york ayaa sheegtay in go'doominta shidaalka ee jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo ku dhow hal sano ay muujinayso awooddeeda xilli ay gacanta ku hayso dhul baaxad leh kuna tallaabsanayso taqadum ballaaran silsiladaha sahayda ee dowladda militariga ee maali waxay weli wajahayaan ayay tiri warbixintu khatar deg deg ah oo aad u daran taas oo daciifinaysa nidaamka dabadhilifka ah ee bomaako maadaama inta badan uu ku tiirsan yahay waddooyinka dhulka the sofan center waxay sidoo kale sheegtay in saadka iyo gaadiidka militariga ee dowladda uu si weyn hoos ugu dhacay sawaa la xiriira badnaanshaha bara kontarool weerarada gaadmada ah iyo miinooyinka dhulka lagu aaso ee jamaacadu ku leedahay hareeraha caasimada arrimahan isbarkan ayay warbixintu sheegtay in dowladda riddada maali ay ku qasabtay inay isticmaasho habab kale oo qaali ah oo ay ku jiraan kolonyo hubaysan oo joogto ah oo ilaaliya sahayda si qayb ka mid a agabku u gaaro caasimadda bomaako shixnad ka koobneed gaadiid militari oo ruushku siiyey bomaako oo dhowaan lagu dejiyey deked ku taalla togo kadibna dhulka loo sii marsiiyey maali ayaa sida ay sheegtay warbixintu muujinaysa sida ay xaaladda amni iyo cunuqabataynta usii adkaanayso baaritaan ay samaysay hay-adda cilmibaarista c for a d s ayay ku ogaatay in ruushku si weyn u isticmaalo diyaarado iyo shabakadaha gaadiidka cirkow aad u kharash badan si uu sahay ugu geeyo saaxilka sababtoo ah waddooyinka dhulka ayaa noqday kuwa intooda badan mujaahidiinta ay saydareeyaan awoodda xukuumadda militariga maali ay u leedahay inay dadka ku qanciso siyaasaddeeda ku dhisan hirgelinta qawaaniinta gacankurimiska ah ee dimuqraadiyadda ayay warbixintu tilmaamtay inay sii daciifayso taas oo mar kale muujinaysa xaaladdeeda nugul jahaadiyiinta ayay warbixintu carabowday inay iyaguna dhankooda wadaan guluf dacwadeed aad u xoogan oo ay ku muujinayaan gaalnimada ay dhex dabaalanayso xukuumadda bomaako iyagoo geesta kalena soo bandhigaya nidaamkooda ku salaysan isku xukunka shareecada islaamka weerarkii dhacay shan iyo labaatankii abriil ayuu warbixintu sheegtay inuu bannaanka keenay in mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ay leeyihiin awood ciidan oo aad u nidaamsan oo casri ah waxaana taas sii caddeeyey ayay tiri warbixintu weerarada isku dibiridan ee ka dambeeyey howlgalkaasi majaalada a d f ee uu soo saaro taliska africoma ayaa iyadana sheegtay in weerarkan oo lagu dilay wasiirkii gaashaandhigga maaliya isagoo gurigiisa jooga uu sii xoojiyey aragtida ah in jihaadiyiinta nusratul islaam walmuslimiin ay maalin uun la wareegi doonaan maamulka maali wargeysku wuxuu tilmaamay in jamaacadu ay ciidanka dowladda iyo calooshood ushaqaystayaasha ruushka ku qasabtay inay ka saarto waqooyiga dalka gaar ahaan intii lagu jiray isla howlgalkii lagu dilay wasiirkii gaashaandhigga ee saadiyo kamara david dookhan oo ah falanqeeya arrimaha amniga ayaa warbixin uu qoray oo uu soo saaray machadka caalamiga ah ee wax loogu yeero la dagaalanka argixisada ayaa isagoo ka hadlaya howlgalka lagu dilay wasiirka waxa uu yidhi weerarkan baaxad weyn wuxuu bannaanka soo dhigay nuglaanta taliska militari ee uu hogaamiyo asiimi guwita sidoo kale majaalada a d f waxay qirtay in mujaahidiinta maaliya heleen fursad ay si weyn ugu ballaariyaan howlgalladooda kuna fidiyaan adeegyadooda ay doonayaan in kudhaqanka shareecada ku gaarsiiyaan dhul aad u ballaaran falanqeeya amniga qaranka nigeria ka tirsan oo lagu magacaabo fulaan nasrullah oo wargeysku soo xigtay ayaa walaac xogan ka muujiyey isfidinta jamaacada waxaana carabka ku dhuftay in dalka maali oo keliya aysan ku ekaan doonin isagoo hadalkiisa sii wata ayuu si cad u sheegay in jahaadiyiinta nusratul islaam walmuslimiin marka ay kasoo farxashaan waddanka maali ay u jihaysan doonaan sidii dalalka gobolka oo dhan ay u gaarsiin lahayd ku dhaqanka shareecada islaamka aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen marwaan moxamed اليوم كسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan maleeshiyaadka cabdicasiis lafta gareen ayaa digriin u diray diyaaradaha qaada maleeshiyaadka iyo agabka ciidanka ee kasoo dega garoomada diyaaradaha ee deegaanada maamulka aadan madoobe war-saxaafadeed ka soo baxay maamulkii lafta gareen ee xasan gurguurte uu meesha ka saaray ayaa digniintan wargelin ahaan loogu diray dhammaan shirkadaha diyaaradaha sida gaarka ah u daabula maleeshiyaadka iyo agabyada ciidanka ee kasoo dega garoomada diyaaradaha deegaanada uu ka arrimiyo maamulka aadan madoobe warqadda oo si gaar ah ugu socotay diyaaradaha daabula maleeshiyaadka iyo agabka ciidanka ee kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka aadan madoobe ayaa lagu sheegay in ciddii ku xadgudubta amarkaasi ay tallaabo ka qaadi doonaan
كسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga soo dhoweeyay walaalkeen nuur cali warsame abusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka maahir xubinta hadalhaynta iyo guudmarka marigaha islaamiga ah qodobka ugu horreeya oo aynu kusoo qaadanayno waxa uu yahay qaramadii midoobay oo ogaatay in puntland ay ka qayb qaadatay taageerada r s f waa horodhaca warbixin lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo waxayna warbixintu u dhacaysaa sida tan warbixin uu shalay baahiyey ururka la baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dagaalka suudaan uu sii fidayo iyadoo weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay si daran u saameynayaan dadka rayidka ah iyo goobaha muhiimka ah ee sida isbitaalada iskuullada suuqyada iyo xarumaha dadka barakacay carruurta iyo haweenka ayaa si gaar ah u dhiban waxaana kala goya oo ku taala kordofaanta koonfureed ka dhacay weeraro ay fuliyeen r s f kuna dileen boqol afar iyo toban qof oo ay ku jiraan lixdan carruur ah kadib markii la weeraray dugsi xanaano iyo cisbitaal magaalada aldaciin oo ku taala bariga daarfuur waxaa iyadana ka dhacay weeraro ay fuliyeen ciidanka militariga suudaan kuwaasoo lagu dilay ugu yaraan toddobaatan qof islamarkaana cisbitaalkii jaamacadda ka dhigay mid aan shaqayn karin sidoo kale magaalada yaabuus oo ku taala koonfurta bari ee suudaan waxaa ka dhacay duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha daroonka ee ciidanka qalabka sida ee suudaan waxaa la sheegay in ay beegsadeen suuqa weyn ee magaalada iyo kaabayaasha biyaha warbixintu waxay xustay in burburka iskuullada iyo xarumaha caafimaadka uusan saameyn oo keliya badqabka caruurta maanta balse uu sidoo kale dhaawacayo waxbarashadooda caafimaadkooda iyo horumarkooda mustaqbalka warbixintii lagu qoray websayteka somaali memo ayay taasi ahayd markana dab burbur dhaqaale geystay oo ka kacay suuq ku yaala magaalada nairobi waa warbixin iyaduna lagu qoray websayteka islaamiga ee calamada khasaare kala duwan ayaa ka dhashay dab xoogan oo ka kacay suuqyo ganacsi oo ku yaala magaalooyinka dhaca dalka kenya oo ay ka mid tahay caasimadda nairobi dabka koowaad ayaa baabi'iyey dukaamo ku yaala kabiti oo ka tirsan xaafadda sodbi ee magaalada nairobi waxaana dabka uu ku fiday dhismayaal ganacsi oo ku dhow xaafadaasi dhanka kale suuqa kibuye ayuu dab kale oo xoogan ka kacay wuxuuna geystay khasaa'ir kala duwan sida ay sheegeen ganacsatada suuqa ilwareedo maxalli ah ayaa sheegay in dabka uu baabi'iyey badeecooyin iyo hanti ay lahaayeen ganacsatada suuqan burbur iyo khasaa'ir dhaqaale oo kala duwan ayaana goobta laga soo tabiyey haddaynu halkaa ku dhaafno warbixintii calamada lagu qoray markana xubinta ugu dambeysa waxaynu kusoo qaadanaynaa warbixin lagu qoray websayteka reedioga alfurqaan roobab dabaylo wata oo dhimashadii dhaawaca sababay oo ka da-ay qaybo ka mid ah gobolka bari ayaa hordhac looga dhigay warbixintaasi wararkaa naga soo gaaraya gobolka bari ayaa ku waramaya in roobab miigaan ah ay shalay gelinkii dambe ka da-een qaybo ka mid ah gobolkaas iyadoo ay roobabkaasi dadka ku sababeen khasaa'ir kala duwan oo dhimashadii dhaawac ba isugu jira sidaa warbaahinada ka soo warama gobolka bari sheegayaan roobabka gelinkii dambe ee maalintii shalay ka da-ay tuulo hoos tagta degmada qandala ee gobolkaas magaceedana lagu sheegay ceelgaal uu ku geeriyooday hal ruux halka sidoo kale ay jirto waxyeelo kala duwan oo soo gaartay dadka tuulada ku dhaqan ilwareedyo ku sugan tuulada oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in ruuxa geeriyooday ay ahayd haweenay sidoo kalena waxay xaqiijiyeen in roobabkan ay dabaylo wateen dhaawacyo fududna ay ka soo gaareen dhowr ruux oo kale iyadoo xooluhuna ay ku dhaawacmeen xubintii hadalhaynta iyo guudmarka marigaha islaamiga ayaa intaa noogu eg markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka aad buu umahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen abuusheyba waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada gedo kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gedo culimada iyo odayaasha dhaqanka ee wilaayadaasi ayaa kusoo gebagaboobay degmada ceelcadde kulanka waxaa looga hadlay horumarinta dacwada iyo la dagaalanka jahliga iyo garab istaagga mujaahidiinta waxaa kulankaasi ka qayb galay walaalkeen cisaam carafaad oo tibintan
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan oo wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada tabin toos ah oon kaga soo tabinayno kulan wadatashi ah oo u dhexeeya culimadiinka golaha dhaqanka iyo wilaayadii islaamiga ee gedo kaasoo ka dhacay degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee gedo kulankan tashaawariga oo looga hadlaya sara u qaadidda dacwada ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo culimowdiin golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee gedo intuu kulankan socday ayaan waxaanu waraysiyo kala duwan la yeelanay qaar ka mid a culimmadii kasoo qayb gashay kulanka iyo golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo kulankan wadatashiga ayaa waxaan ugu horeyn ku waraysanay sheekh cabdiwaaxid isxaaq mudey oo qayb ka ahaa kulankan sheekhuna sheekh cabdiwaaxid isxaaq mudey kusoo dhawo marka hore idaacadda islaamiga andalus ee waxaad qayb ka tahay culimmadii kasoo qayb galay kulankan tashaawuriga ah ee sheekhuna ee kulankan maxaa looga hadlay jasaaka allahu khayran waa ku dhowahay muctamarkan tashaawuriga oo u dhexeeya walaayada iyo culammada noqobadan haddii goobjoog ay ka ahaayeen looga hadlahay tadiiru dacwa sida loo horumarin lahaa dacwada waa runtii muctamar aada u weyn buu ahaa oo ka dhacay walaayada gedo runtii waxyaalaha tarkiiska lagu saaray waxaa ka mid dacwada sida lagu horumarin lahaa waxaa aada loo falanqeeyay in baahi weyn ay jirto oo xagga dacwada dhan walba dee loo baahan yahay waxaa kaloo iyadana runtii talooyinka ka mid ahaa ama laisla ishaaray dowr muhiim ka qaataan nuqabada dacwada ee qabaa'ilka tan kale waxaa las dareensiiyey dhammaan inaan ducaad wannahay kullunaa ducaatun ila allah waxyaalaha laga hadla runta waxaa ka mid in bidcooyinka lala dagaalamo tarkiiskaa la saaray waxaa kaloo runtii waxyaalaha laga hadla ka mid bay-ada in la ilaaliyo oo dee dhirta iyo waxyaalahaas aan lagu xadgudbin aad bay u tiro badnaayeen runti waxyaalaha ummadda maslaxadeeda adduun iyo maslaxadeeda aakhir wax oo dhanba waa laga wada hadlay runtii in gaalada xataa baraa'a laga qaato talooyin badan oo dhaxalgal ah kuwa hadda aan tilmaamay ayaa ka mid ah iyo kuwo kaloo dee hadda halkan aan lagu soo koobi karin jasaak allahu khayran sheekhuna maadaama kulankan uu dhexeeyey golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo mas-uuliyiinta wilaayada iyo culimada ee towsiyaadka aad siin lahayd bulshada muslimiinta ee ku dhageysanaya maxay tahay towsiyaadka horta marka hore ilaah in laga baqa subxaanahu watacaala midda labaad waaqica maanta aan ku nool nahay ummaddu inay la socoto ummad waxaan nahay soomaaliyeed muslimiin geeska bariga afrika degan lagu soo duulay cadow kusoo duulay ujeedadiisan ay tahay dadku in diinta ay ka baabi'iyaan oo muxuu aha adduunyada ay ka baabi'iyaan oo khayraadka bad iyo beriba ummaddan maanta waxaa la ogsoonyahay laba magac bay siitaa magac islaam iyo magac soomaaliyeed gaaladu ay ku heshiyeen labada magacba in la tirtiro oo ummadan hadday islaam ahayd kirishtan iyo waxyaalahaas loo bedelo hadday soomaali ahaydna magacaas oo dhan meeshaba laga saaro oo ummad la kala qaybsaday oo etoobiya iyo kenya lagu kala daro in ummaddaa laga dhiga runtii ummadda waxaa kusoo wajahan khatar aada u weyn haddayn ummaddu baraarugin oo aan laga hortagin maanta hadda weli waa dhaqannahay oo wax badan baa noo dhaqan waxaa la rabaa in dadka waxgaradka dee culummada iyo dee nuqabada iyo walaayaadka dhammaan waxaa la rabaa qadiyadaas runtii in laga hortaga qadiyad la fudaysan kara maaha ummaddu khatar baa kusoo wajahan qadiyad laga aamusi karana ma ah in la dhawaaqo ummad ilaa annaga hormuud u ah marka in cadowga kusoo wajahan ummadda oo aan waxba u hambeyneyn in marka ummadda cadowgeeda la tuso taas ayaan
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaanu ku sugannahay goobta ay ka socotay kulankii wadatashiga ahaa ee u dhexeeyey culimmada iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo wax markana waxaa hortayda taagan sheekhulmujaahid sheekh fu'aad maxamed khalaf oo isagana qayb ka ahaa kulankii wadatashiga ahaa ee u dhexeeyey golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo iyo mas-uuliyiinta wilaayada sheekhuna sheekh fu'aad maxamed khalaf kulankan wadatashiga ah ee ka dhacay degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga gedo aad adigana qayb ka tahay ee muxuu ahaa ujeedkiisa iyo waxyaabihii u darnaa bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai waalmursaliin nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi wasalama ajmaciin amaa bacd maanta halkan kulan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga ee gedo iyo nuqabada gobolka iyo culimmadii ilaahay fadligii kulan aada u ballaaran buu ahaa jawi wanaagsanna ku socday si wanaagsan iyo amnina alla noogu dhammeeyey waxyaabaha uu ku saabsanaa kulanka aasaaska u ahaa waxay ahayd tanmiyatu dacwa alislaamiya dacwada in kor loo qaado ee la xoojiyo lana gaarsiiyo meelaha aryaafta ah runtii gobolka gedo waxaa la odhan karaa anugu dhowr mar baan ku soo laabtay xilliga ugu fiicnaa bifadli illaahi tacaala waraxmatihi ayuu ku jiraa hadday tahay xagga barwaaqada hadday tahay amniga hadday tahay dacwada iyo wadajirka walaayada iyo dadka muslimiinta meesha ku nool xaqiiqatan daraasaadka ka socda magaalada ceelcadde iyo magaalooyinka kaleba aada iyo aad baan ugu diirsaday markaan arkay allana waxaan u shukrinaynaa subxaanahu watacaala shukri aan dhammaanaynin xaqiiqatan waxaan muslimiinta guud ahaana u dardaarmayaa haddaa intaa kaga baxo kulankii jawigu ku dhammaaday iyo kheyrka alle noogu dhammeeyey waxyaabihii aan isla qaadanayna waxaa ugu weynaa dacwatu nnaasi ilaa towxiid illaahi jala wacalaa waaljihaadi fii sabiili illaah annagu xaqiiqatan ayuha almuslimuun waxaan u taagannahay dacwatu alambiyaai warusul dadku in loogu yeero allah subxaanahu watacaala keligii inay caabudaan waana waxa khalqiga loo abuuray waxaan u taagannahay dadku inay macrifo ay u yeeshaan allah waana saddexdii asal ee ruux kastoo muslima iyo gabarh kastoo muslimada laga rabay macrifatu lcabdi rabbahu wa diinahu wa nabiyahu muxameda sala allahu caleyhi wasalam waxaan ku gebagabaynayaa saddex arrimood inaan laasimno awalan dacwatu nnaasi ilaa towxiid illaahi ilaahay keligii in la caabudo in la laasimo taa waxay keenaysaa dadka allaha la caabudo keligii markii loogu yeero dadku inay towxiidka fahmaan wax xadiidka ku ah ee shirkigana ay fahmaan tan labaad in caqiidada iyadu ay noqoto maa kaana calayhi rasuuluullaahi wa asxaabuhu rasuulka alle wuxuu ku sugnaa iyo saxaabadiisii firqatu naajiya waxay ku badbaaday dariiqii rasuulka iyo saxaabaday raaceen inaanan caqiidadayada aynan tamyiic gelin ayaan ugu yeeraya muslimiinta midda saddexaadna jihaadka in la xoojiyo oo dadku ay jihaadku shaarakaan waana maanta gaalo ilaahay baa sii wada oo jebinaya arrin baa alla doonaya arrinkaasna alla waa dhammaystiri doonaa oo ah raayadan towxiidka alle inuu kor yeelo allana waxaan weydiisanaynaa kuwa uu xaqa ku sugo sababtoodana muslimiinta ku hadaayeeyo oo ku hanuuniyo inuu alla naga dhigo haadaa wallahu subxaanahu watacaala aclamu waa hagaag dhegaystayaal markan waxaan u weecanaynaa dhanka golaha dhaqanka wilaayadda islaamiga gedo kulankan waxaa qayb ka ah guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayadda islaamiga gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal naqiib marka hore kusoo dhawow idaacadda islaamiga andalus kulankan u dhexeeyey golaha dhaqanka wilaayadda islaamiga gedo iyo mas-uuliyiinta wilaayada iyo culimada maxaad ku boogaadan lahayd maadaama aad tahay guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee gedow bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah marka koowaad waa dhowahay waana salaamahayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan ka bacdigeed ilaahay baa mahadsan subxaana wa tacaala waa u mahad celinaynaa alle nimcada uuna siiyey iyo meesha maanta uuna soo gaarsiiyey allah subxaana wa tacaala aad baan uga mahad celinaynaa waxaan bogaadinaynaa dadaalka ka socda maanta guud ahaan dhulka ay ka taliyaan mujaahidiinta ama xarakada islaamka ay ka taliso xarakatulashaawl mujaahidiin ay ka taliso gaar ahaan hadda waxaan ku sugannahay gobolka gedo gobolka gedona waxaa ka socdo waxyaabo badan oo saameyn ku leh dadka muslimiinta ah indhahoodana soo jiidan karo markii loo fiiriyo dhinaca khayrka xagga diinta iyo waxbarashada xagga horumarinta doorooyinka qabiilaadka islaaxinta beelaha isku dhacay ee dadka maaragtay dimaadooda iyo xuquuqdooda sida loo kala qaadahayo kulamada maanta dhex marahaya culummada iyo golaha maaragtay dhaqanka iyo walaayada gobolka waxay ku soo aadeen xilli munaasib ah marka waxaan leenahay taariikh waa qori doonto insha allahu raxmaan laakiin waxaan leenahay maanta munaasabad fiican iyo meel fiican baan ku soo aadnay waxaa kobcay xagga waxbarashadii degmooyinka sida xagga ceelcadoo kale meesha la yidhahdo tuulo buraaqoo kale walaayada garbaari maqarkeedii ah maqarka walaayada baar dheer oo dhinaca elbeta iyo shanqolow iyo dhinacaas xagga maarta walaayada ceelwaaq buusaar meel kasta oo maqar ahaa waxaa weeye dacwadu aad bay uga kobcaysaa maanta meesha hadda ceelcaddan ku sugannahay waxaa timid oo bilooyinkan joogay culummadii waaweyneyd sida sheekh fu-aad sheekh cabdiwaaxid mudey raggaasaa yimid inta muddo ah bay waxay dacwo ku wadeen dardargerinta dadka kitaabo laga akrinhaya masaajidka oo dad fara badan oo fara badan ay kusoo xaduurhayaan markii masaajidkaas ceeladoobka xiliyada casharka laga akrinhayo waxaa muuqata masaajidka meel la fadhiista inaysan lahayn oo dadka u ka batay banaankiisana xataa laga dhegaysanayo madaarista gabdhaha iyo magaraakista gabdhuhu ay wax ku baranhayaan oo buux dhaafay marka farxad baa ka muuqata dadka culummada u timid iyo iyagana khayr fara badan baa ka dhaceeyo kobac diineed oo fiican baana meeshaas ka
dhacay gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga godow ee kulankan aad qeyb ka ahayd bulshada muslimiinta ee ku dhegeysanaya amse guud maxaa ula dardaarma bulshada muslimiinta oo soomaaliyeed waxaan kula dardaarmaya marka koowaad alle subxaana watacaala inay ka baqaan marka labaad inay ku dhaqmaan shareecada islaamka iyo diintooda ay ku dhaqmaan marka saddexaad cadowgan kusoo duulay dalkooda oo gaalada ah inay la dagaalamaan iskana difaacaan dalkoodana kala baxaan sharaftooda iyo naftooda iyo maalkooda iyo cirdigoodaba ay ka ilaashadaan bulshada soomaaliyeedna intaasaan kula dardaarmaya waa hagaag dhegeystayaal ee intuu kulankan wadatashiga ah ee u dhexeeyey golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo iyo culimo diinka iyo wilaayada islaamiga gedo waxaana sidoo kale isagana aan waraysi la yeelanay naqiib maxamuud maxamed oo isagana ka mid ah nuqobada wilaayada islaamiga ah ee gedo naqiib maadaama aad ka mid tahay golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee gedo kulankan tashaawuriga ah intuu socday maxaa kaaga baxay bismillahi alxamdulilah wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda ilahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala mahad alle kadib idinkuna waa mahadsantihiin walaalaha andulis maarata shaqada aad haysaan oo ummadda muslimiinta aad u haysaanna ilaahay subxaanahu watacaala inka ajirsiiyo intaas kadib walaale kulanka ama muctamarka galabta aan isugu nimid wuxuu daaranaa waa muctamar wuxuu ahaa tashaawuri ah taasoo maaragtay loogu talagalay sidii dacwada kor loogu qaadi lahaa ummadda muslimiinta maaragtay masaalixdooda iyo maaragtay looga shaqayn lahaa horumarintooda wuxuuna ka mid ahaa kulan saddex geesood eh walaayadii gobolka iyo maaragtay culummadii muslimiinta iyo maxaan ku idhahdaay nuqabadii gobolka gaar ahaan maqarkan hadda aan joogna gobolka gade degmada ceelcaddo kulan maarata u dhan yahay ayuu ahaayeen waxyaaba looga hadlayana waxay ahayn sidii maarata ummadda muslimiinta ee towxiidka loo gaarsiin lahaa dacwada kor loogu qaadi lahaa masaalixoodana looga shaqayn lahaa la isuna kaashan lahaayo maamul iyo shacabba maarata aan isu kaashan lahayn annagoo maaratay shareecada islaamka maaratay taxriidinayno oo boorinayno oo sidii maarata kitaabka iyo sunnada nebi maxamed kor loogu qaadi lahaa iskaashi sidaasu ahaa insha allahu tacaala laba qodob unbaan raba inaan dardaarmo haddii ilaahay idmo waxaan leeyahay horta wixii galabta aan isugu nimid oon isu sheegnay oon waqtiga ku bixinay inay maaragtay qolo kasta mas-uuliyad iska saarto hadday dhanka maamulka tahay iyo hadday dhanka nuqabada tahay iyo culummadii dhammaan inaan maarata ummaddii wada dhiirigelino mas-uuliyaddaasna aan gudanno oo sida ummaddeena aan dacwada u gaarsiin lahayn qodobkaas maaratay inuu qodob miro dhalo oo hadhow ummadda naafic u noqdo uu noqdo aad baan maaratay aan u taxriidinaya una boorinayaa qodobka labaadi waxaan leeyahay ummadda muslimiinta ee waxaanahay dad wada dhashay hal diina ayaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisaana ku walaaloonay ilahay aayaadkiisa wuxuu ku leeyay inama almu'minuuna ikhwa waxaa weeye marka inaan masaalixda ka shaqayno inaan diinteenna sidaan u baran lahayn sidii maaragtay aan u difaaci lahayn inaan isu kaashanno iskana kaashano cadowga sirahiisa iyo maarata dhagaraha iyo khidaaca iyo waxyaabaha maarata qasul fikriga ee maanta ubadkeenna iyo dadkeenni maarata dhalintaa oo u duufsanayo sidaan isaga kaashan lahayn wanaagga iyo khayrkana isugu kaashan lahayn annagoo ka ambaqaadayna watacaawanuu cala albiri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan qodobkaas maarata ayaan dardaarmi lahaa waxaan kusoo gabagabaynayaa tix yar waxaan leeyahay deeleyda gabay haddaan dib u yara eego dulucda iyo ujoodada haddaan idin dareensiiyo dad wada dhasho waxaan nahay ul iyo diirkeede diin qura ayaan leenaho waa inaan difaacnaaye dulligaa wax qaataa ma jira maanta dunidiye damiirkeennoo fiyow ma ahan inaan dayownaaye waa inaan dagaalnaa siday diinta nagu tiriye siday kitaabkeenaan u difaaci lahayn u midoobi lahayn dulliga iyo xumahaana isaga dulqaadi lahayn gaalada dabadhilifka e iyo kuwa maaragtay murtadiintaee nagu soo duulay aan maaragtay dalkeenna kaga sifayn lahayn waa inaan walaalyaal isu kaashanaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal weli waxaana ku guda jirnaa tibinteenna tooska ahayd ee kulankii tashaawuriga ahaa ee u dhexeeyey culimmada iyo golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo iyo mas-uuliyiinta wilaayada markan waxaa isagana qayb ka ahaa kulankan tashaawuriga ah naqiib cali macalin aadan awal ilaahay baa mahadsan allihii nimcatuliimaan nimcatulislaam nimcatulamni allihii nugu manaysa allahaasaa mahadle mahad alle kadib kulanka aan isugu nimid wuxuu daarnaa waxyaaba aada u fara badan waxaa isugu yimid kulanka wilaayada islaamiga gobolka gedo iyo culimaa udiinka iyo golahan ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada gedo kulankaas wuxuu daarnaa arrimo aada u fara badan waxaa looga wada hadlahayey sidii dacwada kor loogu qaadi lahaa isagana kaashan lahaa dhibaatada gaalada ee soo waariday diinla dirirka ah ee anshaxxumada ah burburinta ah ee dalka ay ku hayaan sidii arrintaas maarata lasaga kaashan lahaa haddii walaayo tahay hadday dhaqan tahay hadday culimo tahay arrintaa inaan u istaagno mid ka noqonno taas ayuu daarnaa waxaa kaloon leenahay haddii ummadda soomaaliyeed dalkoodii iyo diintoodii waa lagu soo duulay waxaan leenahay waa inaan arrintaas gacmaha iska qabsanno waa inaan u istaagno waa in maaragtaa ummaddana dacwada la gaarsiiyo nimaan dacwo la gaarsiinin jihaad ma fahmo oo gaalada iyo dhagarteeda midna ma fahmayo awalan in ummadda dacwada la gaarsiiyo kadibna aan dalkanagii iyo diintanadii iyo curdiganaga inaan difaacana kulanka inahaas ina badan buu daarnaa intaas baan leeyahay waa tahay dhegeystayaal markan isagana waxaan mikrofoonka ku wareejiyey naqi maxamed nuur xirsi oo isagoona qeyb ka ahaa golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee gedob بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع وبعد الله سبحانه وتعالى بان mahad celinayna بعد الحمد لله سبحانه وتعالى waan dhowahay hadna aad baan kaaga mahad celinhayaa waxaan kaloo mahad celinayaa si guud idaacadda al andulus oo u taagan har iyo hameynbo inay gaarsiiso ummadda muslimka diinta oo ay ooga digto waxyaalaha ummadda dhibka ku ah oo diintooda iyo cirdigooda iyo nasabkooda iyo maalkoodaba ay rabto gaalada inay ku baabi'iso sida aad ugu taagan tihiin har iyo hameen waxaan leeyahay idaacadda al andulus ilaahay ha idin barakeeyo jasaakum allahu khayr wa khayr aljazaa wa xasana allahu ilaykum waxaa kale oo muctamarkan uu ahaa tadwiirka dacwada aad baan ugu faraxsanahay in laga hadlo dacwada sida aad og tahayna waxa aan ku taagannahay ama aan ku dhaqannahay ama adduunyaduba aan ku dirirayno waa dacwada dadka in la gaarsiiyo loo sheego kitaabka ilaahay loogana digo daaquudka iyo dulmiga iyo gaalada waxay wadaan ahdaafta marka noocaas ah waa culummadu xambaarsan tahay walaayadana uu yahay ahmiyaddeeda koowaad iyo teeda labaad in la isugu imaado oo amru mashhuura sidii ilaahay uu yidhi loo fariisto oo looga hadlo waxaan isleeyahay waa arrin muhiima waan soo dhoweynayaa gobolkan xuduud beenaad dheer baa ku teedsan oo kenya ay la leedahay xagga kalena mid etoobiya ay leedahay baa yaa ku teedsan waxaa jooga cadow badan oo mujrimiin oo gaala oo ilaahay colkiya waxaa la socda dad annaga diirkanaga iyo dharkanaga iyo afkanaga iyo abtirkanaga iyo magacanagao kalalaha la socdo oo adeeg u ama saatir u ah ay gaaladu ku gabato waxa ay u fulinhayaan ama ay u adeegahayaan ama meesha ay u joogaanna waa inay kitaabka ilaahay damiyaan meeshana ay ku baahiyaan ama ay ummadda ay geliyaan oo baraan baybal daaquud shirki arrintaas markaa waxaa looga hortegi karaa koow allah subxaana watacaala in loo tala saarto si ikhlaas ana arrintaas loo wajaho dadka muslimiinta ahoo ama baadiyaha degan ama tuulooyinka yararka deganna la gaarsiiyo dacwada iyo tawxiidka oo loo sheego waxyaalaha iyagoo ku soo wajahan oo dadka aan soo sheegnay ay ka mid yihiin inay cadow ilaaha yihiin ayagana ay cadow yihiin maadaama dad muslimiin ay yihiin waxaan ku talinaa marka arrintaas saas inaan u qaadanno annaga haddaan nahay nuqubada gobolka gado waan garab taagannahay waana u ducaynaynaa waxaana u sheegaynaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogtaba in la garab istaago mujaahidiinta iyo kitaabka allah subxaana wa tacaala uu noo soo dejiyo munasilka ah in aan garab istaagno kuna dhimanno kuna noolaanno intaa unbaan ummadda islaamka ana yaan farayaa asalaamullahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa tahay dhegeystayaal markan waxaan isla soo gaarnay gabagabadii kuntii iyo gunaanadkii tabinteenii tooska ahayd waxaa isagana qaybka kulankan waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqbaan abu anas isagoona halkaasi aan kula yeelanay waraysiyo kala duwan oo ku saabsan kulankan tashaawiriga ah alwaali kusoo dhawow marka hore mikrofoonka idaacadda islaamaad waa dhawahay casaamo jazaaka allahu khayran alwaali bal kulankan wadatashiga ay u dhexeeyey golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo culimadiinka iyo wilaayada kulankan tashaawiriga ah muxuu ahaa hadafka loo soo aas-aasay iyo ujeedkan halkan oo socday maadaama waqti badan u socday alxamdulilah rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walcudwaana ila cala alaalimiin ashhadu an laa ilaha illa allah waxdu laa shariika lah ashhadu anna maxamedan cabduhu warasuuluh bacd jazaaka allahu khayran ilaahay baa mahad iska leh haddaa usoo laabto su-aasha muxuu ahaa tashaawirigan kulankan noociga ee halkan ka dhacay jawaabteeda waxaa weeyaan si aad og tahayba casaamow ummaddu waxaa hoggaan u ah ama indho u ah ama ummad maamulo laba qolo waana alculamaau waal-umuraa maadaama culammada iyo umarada ay yihiin ummaddu layrka ama laabadda ay wax ka qaataan ayaan waxaan go'aansannay maalmahan maadaama ay socdeen daruus mutawanaca kala duwan yacnii tuulooyinka iyo waxaa weeyaan goobaha weyn haddaad arkaysa sida ceelcadoo kale meelo badan ay waxaa weeyaan daruuska bixinayeen culammada ee booqashada ku yimid gobolka inaan marka koowaad ugu mahad celino juhdiga ay bixiyeen iyo dadaalka ay bixiyeen iyo dhaxalkii abayada oo ilaahi subxaana watacaala saaray oo ay gudinayeen inaanu dhahano jazaakum allahu khayran juhdigoodii inaan kaga mahad celino waxaa kaloo aan la ilaabi karin nuqubadu ayaga naftooda majaalka dacwiga ah ee ay ka qayb qaataan in ummaddii ay waxaweyan tawjiihiyaan in ay ugu yeeraan xaqa in waxaweyaan maanta ay horseed u yihiin runtii ummadda ay hogaamiyaan ayagana majaalkooda qayb uu ka ahaa kulanka ahdaafta guud marka lasusoo duubo waxay ahayd iswaraysi iyo culammadii in loo mahad celiyo juhdiga ay bixiyeen nuqubada naftoodu in la dareensiiyo waajibaadka saaran oo ah ummadda maanta ay maamulaan in ay gaarsiiyaan dacwada taas ayaan ayagana insha allahu tacaala ku boorinayna wayna qaateen iswaraysi ayna ahayd iyo talabixin waxaan marka in badan soo dhaweynaynaa talabixinta ay talabixiyeen culammadu iyo nuqubadu iyo tawfiidka walaayada ragga halka ku kulmay dowlooyinka wanaagsan ee waxaa weeyaan soo jeediyeen waan qaadanaynaa ilaahi subxaana wa tacala intuu naga waafajiyo aadaad umaadsanta jazaak allah khayr waan gartay qodobadii kulankan tashaawuriga ee kasoo baxay maxaa ka mid ahaa labo qodobada waxaa ugu weynaa tadwiiru dacwa dacwadan in la horumariyo waxaa kaloo ka mid ahaa ummaddu maanta waad arkaysaa oo dhulka degado waa taqaanaa zaamow waa dhul aad iyo aad u baaxad weyn waa dhul laba cadow oo soo jireen ah oo ummadda soomaaliya cadowgeeda ah dirisla ah bacdamaa sidaa u ballaaran yahay waxaa qayb ka ahaa talabixinta dadka maadaama cadow uu jiidinayo in la soo jiito loogana yaro kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo sunnada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ummaddana dhimrin iyo waxaa weeyaan loo muujiyo walaalnimo si ay u fahmaan ama ay u dareemaan wixii waxaa weeyaan asalkooda uu ku dhisnaa ee ahaa kitaabkii sunnada in ummadda looga yeero walaalnimada lagu dareensiiyo sidaasna maanta waxaa weeyaan cadowgu gacanta u haadinayo ay kaga kaftoomaan diintoodana waxaa weeyaan looga yeero intaas ayay ku saabsaneed iyo culammadii waxaa weeyaan runtii majaalkii wanaagsanaa ee ay bixiyeen in loogu mahad celiyo inahaas ayay daarneed waana talooyin badanaa ka soo baxay oo aanu filayo insha allahu tacaala qoraaladaas nacfi badan ay leeyihiin waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala in wax badan aynu qabsoomi doonaan talooyinkan waxaan ku dhisa doona culammada laanna culammadu waxaa weeyaan waa ummadda maanta waxaa weeyaan wax hallayrka u ah ee xaqa ummadda ugu yareeyo baadilkan cadayna ayaga weeyaan sidaas awgeeda marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala talooyinkii kasoo baxay inaanu wax badan aan wax ku dhiso doono insha allahu tacala jazaak allah khayr ugu dambeyntii ummadda muslimiinta gaar ahaan gobolka gado iyo guud ahaan dadka muslimiinta dardaarankaaoda ugu dambeeya aad la dardaarmi lahayd maxay ta aad noogu soo gabagabaysa ugu horreyn ummadda waxaan leeyahay reer gado guud ahaan ilaahi subxaana wa tacala amarkiisaan qaadanno oo ah wactasimuu bixablilaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisiaan ku walaalownay ummaddaana wax awelkeeda iyo aakhirkeeda ay ku hagaagayaan waa kitaabka iyo sunnada inay qabsadaan taa waa qodob qodobka labaad een ummadda ugu baaqaya waxay tahay ummadda maantu way jahaysatay xaqina wuu cadyahay baadilkina wuu cadyahay waxaan ugu baaqayaa ayagana inta dhanka kale inta codkayga maqlaysa ee geyiga ku nool oo nemiyow ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa nasri buu nooga baahan yahay aanu nuusrayno waadnu arkaysaa cadowga ilaahi subxaana wa tacaala asagaa isbahaystay annagana waxaan idinku baaqayaa kitaabka ilaahi subxaana wa tacala inaad nusraysaan u gargaartaan haddaad ilaahay u gargaartaan ilahay wuu idin gargaara subxaana wa tacaala in tansurullaaha yansurkum ilaahi subxaana wa tacaala haddaad u gargaartaan ilahay wuu idin gargaaraya waxaanu leenahay kitaabka ilahi aan nusrayno dad u gargaara aan noqono annagaa nafteena u gargaarnay haddaa ilahi u gargaarna subxaana wa tacaala cidda aan khayrka iyo wanaaga ka raadinaynana waxaa weyan allah subxaana wa tacaala weeyaan qodobkayga saddexaad ee ummadda guud ahaan aan ugu baaqay waxay tahay isku duubnaan inaan isku duubnaano alla subxaana wa tacaala wuxuu jecel yahay dadka dariiqiisa u halgamo ayagoo walaal ku ah in allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safa kaannahum bunyaanun marsuus alla subxaana wa tacaala dhis ayuu ka cabiray oo waxaa weye muminiinta ilahi markuu ka hadlayay tilmaantaas ayuu ku sheegay sidaas awgeed marka waxaanu leenahay waa ummadeenna muslimka ah ee waxaa weeyaan maanta meel kastay joogaan waa ina dariiqa jihaadka aan ku midowno kitaabka ilahi una nusrayno cadow maanta waxaa weeyaan ummadda kala jiidanayo ee diintooda iyo sharafkooda cirdigooda maanta waxaa weeyaan aad arkaysaan iyo akhlaaqda ummadda ka luminayo waxaanu leeyahay nimi qadiyadaas ayadaa aanu ka qaadana midnimo qodobkan waan dhihi lahaa qodobka afaraad ee aan raba inanku soo gabagabeeyo waxaa weeyaan qof kastoo annaga naga mid a maanta waxyaalaha meeshaan tashaawuriga lagu qaadanayo waxay ahayd dacwada in ummadda la gaarsiiyo waxaanu leenahay kullunaa ducaatun ilallaahi tabaaraka wa tacaala ducaad baanu nahay dee ducaawadana waxaa weeyaan waa tii nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ummaddan ugu yeeray wax ummaddan waxaa weye maanta yacni qof kastoo muslima oo yacni mukallifah oy mas-uuliyad saaran tahayna waa laga rabaa inuu daaci noqdo ummadda dacwada ugu yeeraa laga rabaa waxaanu leenahay marka aan ducaad noqonno shirkiga aan la dagaalanno bidcada aan la dagaalanno aan diidno ilaahi subxaana wa tacaala kufriga aan diidno kitaabka ilaahi subxaana wa tacala iyo sunnadana nabi maxamed ummaddan ugu yeerno macruufkana dadkaan amarno mukorkana aan ka reebno markaas waxaanu noqonaynaa ummad waxaa weeyaan teedii hore iyo teedeedaba ay hagaagtaa noqonaynaa jazaakum allahu khayran guud ahaan dhegaystayaal waxaanu intaasi kusoo gunaanadaynaa tabinteennii tooska ahayd ean kaga soo tabinaynay kulankii tashaawuriga ah ee u dhexeeyey culimmada qolaha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gado kaasoo looga tashanayay horumarinta dacwada kana dhacay degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada waa naga inta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى